إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa cabasho ka muujiyey dad uu sheegay in ay had iyo jeer ku eedeynayaan lunsashada malaayiin doolar darawallada kaxeeya mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhibaatooyin daran kala kulmayaan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka cisbitaalka deegaanka kuuyanbarow ayaa lagu sameeyey isbeddel cusub kadib dib u dhiskiisii askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud shan askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmo ka tirsan gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay askarta shisheeye iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ka samaysteen qaybo kamid a gobolada bay iyo shabeellada hoose etoobiya oo weli wada daandaansiga ku aadan badda soomaaliya ayaa sheegtay inay maalgashi ku sameynayso kalluunka soomaaliya dowladda federaalka ayaa admis iyo kiniisadda burundi ka codsatay inay masaxaan sawiro laga soo qaaday ciidanka burundi oo munaasabad ay ku xusayeen diintooda kirishtanka ku dhigtay dalka soomaaliya mid ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa ay muujinayso munaasabadda diineed ee ciidanka burundi ay ku qabsadeen magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kuu soo dhowaada warkii oo dhammaystiran wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabasho ka muujiyey dad uu sheegay inay had iyo jeer ku eedeynayaan lunsashada malaayiin doolar cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
mukhtaar roobow cali oo ah wasiirka wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka ayaa tan iyo markii xilligaas loo magacaabay xilkan wuxuu lunsaday sida warar soo baxaya ay sheegayaan lacago malaayiin doolar ah qaar ka mid ah raggii ay isla shaqaynayeen roobow ayuu cabasho ka yahay wuxuuna sheegay in mar weliba ay warbaahinta la taagan yihiin in uu isaga keligiisa lunsaday in ka badan toban milyan oo doolar waa kan roobow isagoo sheegaya in qaar ka mid ah raggii ay isla shaqaynayeen ay arrintaas la daba taagan yihiin
maalin dhoweyd nin culimo ah oo culimmada soomaaliya uun lagu tiriyo ayaanu mar wada hadlaynay wuxuu ii sheegay uu igu yidhi waxaan hubaa buu yidhi dhowr iyo toban milyan xajka inaad ka dhacday waan hubaa buu igu yidhi war saas ma jirto baan idhi
soomo oo ah afhayeenka wasaaraddiisa ayaa eedan u jeediyey roobow waxaa kaloo jira shirkado si hoose xogta u bixiyey roobow ayaa lagu eedeynayaa inuu dhaqaale malaayiin doolar ah ka sameeyey wasaaradda uu hadda xilkeeda hayo shirkadaha ka shaqeeya xajka ayaa ah kuwa ugu badan ee uu lacagta ka sameeyey darawallada kaxeeya moota bajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhibaatooyin daran kala kulmayaan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise bajaajleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa mar kale sheegay inay dhibaatooyin kala daran ay kala kulmayaan maamulka gobolka banaadir waxay sheegeen in canshuuro iyo lacaga baad ah ay kala qaataan maamulka banaadir iyo ciidamada taasoo aan waxba loogu qaban iyagoo arrimahaasi ka sheeganaya ayaa waxay kaloo sheegeen in waddooyinka ay aad u burbursan yihiin islamarkaana aanay jirin waddooyin wanaagsan oo ay maraan waa kuwan bajaajleyda qaarkood oo soo gudbinaya dhibaatooyinka ay qabaan guddoomiyihii degmadaa wax ka qaban waayey waddadana waxay ka dhexaydaa laba degmo waa degmada hodan iyo degmada holowdaag labada guddoomiyaana waxba ka qabanayn kii gobolka ayay ka sarreeyaan waxba ka qabanayn lacagta keliya umu nagala gurbiya nagala fiirsadaa lacagta canshuurta jawaabkooda ku dhacnaa dabaqyay ku dhistaan waxaan u sheegayaa guddoomiyaha gobolka wax uu ka qabta habeen labada guddoomiye degmo oo hodan iyo howlwadaagna jidkaana ka dhexeeya mid midka kale ku hadlayha waana waddada aan u dhimannay oo haddaan bajaajalayna aan u dhibaatoon xamar waddada ugu dhibaatada badan waddada yartaa waa waxaan hal kilomitr bardhamayn ayaan cadaab ugu jirnaa wax laga qabanaya haba yaraatee ma jirto dhibaataana noola geystay dhibaatadan aan ku jirno haddii meesha dawladu ka jirto hal nagala qabto waddadaa udhexayda dabka iyo udhexayda isgoodka bakaaraha gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan bajaajleyda ayaa ciidamada dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinteeda kala kulmaya dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil dhac iyo canshuuro laga qaado oo aan waxba loogu qaban cisbitaalka deegaanka kuunye barow ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu sameeyey isbeddel cusub kadib dib u dhiskiisii warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
isbitaalka guud ee kunye barrow oo dhowaan dib u dhis lagu sameeyey haatanna loogu adeego bulshada noocyadeeda kala duwan ayaa waxaa lagu soo kordhiyey dhaqaatiir iyo qalab cusub doctor maslax oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka ayaa inooga waramaya isbedelka lagu sameeyey isbitaalka
qeybaha cusub ee isbitaalka inta hadda uu bilaabay shaqadan cusub iyo isbedelkan update-ka ah qeybaha lasoo kordhiyey waxaa ka mid ah dhakhtar guud oo cudurada guud qaabishan oo qaabilaya haween iyo rag intuba oo lasoo kordhiyay oo qaybtiisa joogo oo qalabkiisa wato oo dhammaan ay u dhammaystiran yihiin sidoo kale dhakhtar sonografer ama altrosonka dadka saara oo kombyuutarka aaladda la yidhaha dadka saara oo asigana aqoon durugsan u leh oo mataqaanaa dhakhtar buuxo ah oo asigana yimid oo aan kusoo kordhinay isbitaalka iyo mashiina iyo qalabkii shaybaarada oo kala duwan oo iyagana baaxad leh hadday ahaan lahayn kuwa hormoonada kuwa mataqaanaaye shahawaadka lagu baaro kuwa dhiigaga casriga ah kuwa beerka keliyaha mataqaanaa xibnaha muhiimka ah dhammaan qalabkaas lagu baaraya sigud serologiga ama hormoniska ama mataqaanaa hematologiga dhammaan shaybaar wixii laisku dhahay oo lasoo siyaadiyey sidoo kale waxyaalaha lasoo siyaadiya waxaa ka mid ah umuliso dhakhtarad umuliso ah oo iyadana agoon durugsan u leh culumtan oo cilmiga umulinta hooyada i dhallaanka oo qaybtii umulisada noo fadhida iyadana waxyaalaha aan soo siyaadinay ayay ka mid tahay sidoo kale waxaan wax ka weydiinay isbitaalka oo waagii hore si guud lacag la-aan ahaa marka laga reebo qaybo yaryar haddii ay jiraan wax iska beddelay iyo in kale runtii waa waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan insha allahu tacaala mar labaadna dadka waan u baraarujin doonaa u faahfaahin doonaa isbitaalka sida aada la socotidba sidiisi hore marka loo fiirsho isbedel badan ma jiro marka loo fiirsho dhanka qalabka hadda aan sheegay lasoo siyaadiyey mashiinada iyo shaybaarada iyo kombyuutaradaasaa yacni wax yar oo cost recovery la yidhaahdo oo lagu xalinaayo qalabkii agabkii iyo baahiyaadkiisi loogu talgalay ayaa laga qaadaa isbitaalka si guud waa free sidiisii hore ayuu ku socdaa marka laga soo bilaabo lambarada lagu soo xijiyo dhakhtarka la kulankiisa baaritaanada qaybo ka mid ah shaybaarada mataqaanaa jiifka mataqaanaa umulinta iyo wixii la mid ah daawada qaybta farmashiga dhexe marka runtii intaas waa free marka wax weyn oo lasoo kordhiyey oo lacag ah ma jiraan waa cost recovery wax loogu talagalay oo lagu xalinayo qalabkii iyo mashiinadii iyo wixii lagu xalinayo muy culeys badan ama dhaqaale hadda la sheego ma jiro dhakhtarka oo hadalkiisa sii wataa ayaa markan soo gudbinayaa xiliyada lasoo booqan karo bukaanada iyo isbeddelka lagu sameeyey nambarada isbitaalka hadda waxaan ka hadlaynaa insha allahu taala xagga lambaradii iyo qaab booqashadii dadka bukaanka ay soo booqanayeen wixii iska bedelay si guud isbitaalka horta wuxuu shaqaynayaa afar labaatan saacadood lambarada waa free sida aan horey u sheegnayba lambarada awal waxaa la bixin jiray habeenkii waqti dambe ay inta badan ku bixi jireen sababtoo dadka oo badan iyo baahidii aan la koobi karin darteed laakiin haatan isbitaalka jadwalka cusub intuu bilaabay lambarada waxay bixi doonaan insha allahu tacaala laba-iyo tobanka subaxnimo ilaa shaqada ay socoto lambarada waa la heli doonaa marka dadka muslimiinta ah dhammaan oo deegaanka jooga waxaan u sheegaynaa lambarada laba-iyo tobanka subaxnimo in la helaayo ilaa shaqada ay socoto ay lambaradii free yihiin xilli kastaana la helaa insha allahu tacaala intaas dadkan ugu bishaaraynaynaa dhanka kale saacadaha booqashada ee dadweynaha bukaanada soo booqan ah waxaan u sheegaynaa xilliyada marka suuxii hore laba-iyo tobankii ilaa iyo laba saac subaxnimo waa free booqashada bukaanka waa lasoo eegi karaa duhurkii ilaa siddeed saac lix saac duhurnimo ilaa siddeed saacna waa lasoo booqan karaa toban saac galabnimo ilaa laba-iyo tobankii galabnimona waa lasoo booqan karaa doctor salmaan shuuriye waa dhakhtarka cudurada guud wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta cusub ee dhowaan lagu soo kordhiyey isbitaalka wuxuu inooga warramayaa cudurrada ay la tacaalayaan xilligan oo ay ka mid tahay maleeriyada
qaybtaani waa qayb aad u shaqayso oo dadweynaha iyo bulshada wax badan u qabato waxaan aragnay kaysas kala duwan sida ee kaysaska haddaa kugu sheega sida dadka wadnaha ka jiran oo kale dad badan aan ku aragnay sida horta malaria aan typhoidka oo kale xisaab maba lahanba aad bay u badan yihiin sida gaas boog calooleedka dadka qaba oo kale ama dadka gastritis ama peptic ulcer dadka qaba oo kale in badan ayaan ku aragnay meeshaan sidoo kale waxaan ku aragnay hadda hadda bukaan waxaa noo jiifa sida oo kale oo ah malaariyada inta cerebral malaria maskaxda malaria saameyn ku yeelatay ayaa hadda bukaano ka mid ah noo jiifa in badan ayaan dadkaas wax u qabanaa sida waxaa noo jiifa hadda dad oo ah infection u t i aad u qabo infection ka cawanayo infectionkaasoo aad saameyn jirkooda ku yeeshay oo ilaa ikliyahoodii waxyeeleeyey ayaa hadda jiifa doctor moxamed cali cabdi waa dhakhtarka qeybta kombiyuutarada isbitaalka kunye barrow wuxuu isna ka warbixinayaa shaqada ay qabato qeybta uu joogo iyo noocyada kombiyuutarada yaala qaybta hadda aan joogo waa qaybta kombiyuutarada gaar ahaan weliba altarsound halkaa waxaa noo yaalo altarsound kombiyuutarka caloosha laysku saaro sida maaragtay ciddii ka xanuunsan beerka iyo keliyaha iyo xamiitada iyo wixii la mid ah iyo naagaha haweenayda oo maaragtay uureyda ah qaybahan maaragta lagula tacaamulaa waxaa yaalo ilaa iyo saddex nooc kombyutara yaalo qayb waa mid waa altarsound waa urkujirka lagu eegaa midna maaragtayo e c g qaybta wadnaha iyo waxaasaa lagu eegaa midna n s y waa iskaan oo iska general guudna basic ah saddexdaa nooc kombyutara noo yaalo isbitaalka kunye barrow ayaa haatan ah mid ay shaqadiisu kala socoto waxaana laga dareemayaa isbeddel weyn oo ku yimid marka loo fiiriyo sidii uu ahaa waagii hore
askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee walayada islaamiga ah ee galgaduud maxamed muuday axmed abu muslim ayaa ka waramaya
cabdulqaadir cali cabdulaahi oo ah askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa uu askarta kaga biiray magaalada kismaayo kaas oo muddo hal sano ah ka tirsanaa ciidamada waxa uuna ka mid ahaa ciidamadii tababarka loogu qaaday dalka masar muddo saddex bilood ah oo tababar ah kadib waxaa dib loogu soo celiyey dalka isaga oona qayb ka ahaa askar lagu soo xaaqay furmaha dagaalka kuwaas oo badankooda lagu laayay dagaalada halka kuwii kalena ay kala firxadeen waxa uu ka warbixiyey sida uu uga biiray ciidamada iyo xaaladaha uu soo maray anuu magacey ah cabdiqaadir cali cabdulaahi sheeqay oo ka imaaday oo burjeed oo walaalaha islaamiga oo isku soo dhiibay meeshii kuwaa ugu biiray waa aheyd aan kusoo raacay oo magaalada oo kusmaayo marka muqdisho ala i keena marka muqdisho labaatan ishaan joogay labaatan isha ka bacdina waxaa la igeey wadanka masar ah oo saddex bilood tababaraan ku jiray kabacdi markii aan soo dhammaysta waa soo laabtay waxaa la i keenay xirada nanac ka bacdina hubkiiana siiyaan magaaladaan kusoo baxnay furmiyaan soo aadnay meeshii uu kuu ahaada oo furanta aan soo aaday daarunimo aan ahayd kabacdina waa isku soconayba ilaa waxaan tagnay oo budbud ah markii furmaha la galayo oo oosweyn jabka ka dhacayaan soo laabanay magaalada muqdishiyaan soo galna waa soo baxay waxaan imaaday meel dhahaan oo maxaas ah yaa in labaatan ishaan soo joogay ka bacda waa soo baxay waxay i keeneen gurceel oo dan oo aan kusoo baxay oo furmahooda oo jaaw meel dhahaan iyo meer burjiid dhahaan hadda socodka ugu dambeeyay aan kusoo tagay oo walaalaha muslimiinta aan la soo xiriiray inaa tooba keeno ilaahay dartiis ah ayaan ugu soo tagay markii koow aad ciidanka ah ku biiraysid waxaa lagu leeyahay shan boqol doollara diyaar ah ciidankii kale waa ku lacag badnaanaysiin marka waa ciidanka soogal aan markii koow hadda nafsadii aan soo galay waxaa la dhahay shan boqol doollara ayaa bil kasta la iidin siinaa waxaa la danama oo isbishalaatihiin meeshii waxweyn ku sugeynaba waxay noqotayba labadii boqol marka kuwii kale oo walaalihii iga dambeeyey oo shacabka ah marka waxaa leeyahay ina oo meel dowlad joogtob ay ku dhowaanin marka dalkooda iyo diintooda walaalahood muslimiinta inay ku dhex jiraan meel faa'iido ee ma lahan wax oo natiijo oo meesha jirtaba ma lahan naa ku dhunto ma ogi wax toosnaan ma jirto toddobaadkii tegey iyo toddobaadkani waxaa wilaayaadka islaamiga ah ku soo qulqulaya askarta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaas oo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
shan askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobolka bakool iyadoo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin qeybo kamid a gobolada baay iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa agagaarka saldhigga degmada bardaale qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay meel ay ku qayilayeen ciidamadaas waxaana halkaa ku dhintay ugu yaraan saddex askari halka sidoo kalena ay labo kale ku dhaawacmeen dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee ay kaga sugan yihiin xerada ceel bashiir ee degmada qansax dheere shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka sameysteen deegaanka buurcolow ee hoostaga magaalada baraawe itoobiya oo weli wada daandaansiga ku aadan badda soomaaliya ayaa sheegtay inay maalgashi ku sameyneyso kalluunka soomaaliya moxamed aamiin ayaa ka waramayaa
warbixin uu daabacay wargeeska etoobiyan herald ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ayaa lagu sheegay war dadka etoobiyaanka ah loogu muujinayo in dowladooda ay faragelin ku hayso badda soomaaliya una soo wado natiijooyin ay ku farxaan wargeeska ayaa sheegay in maamulka somalilan uu doonayo in etoobiya ay maalgashi ku sameyso kalluunka ku jira badda cas ee soomaaliya iyadoo qorshuhu yahay in kalluunkaasi la keeno gudaha etoobiya warbixinta ayaa waxaa lagu tilmaamay in qorshahan aysan etoobiya oo keliya doonaynin balse uu u hanqaltaagayo maamulka somalilan oo doonaya in etoobiya ay u aqoonsato dowlad ka go-an soomaaliya inteeda kale waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in somalilan oo haysata goob istaraatiiji ah oo si fudud loogu geli karo marinka badda cas iyo kheyraadka dabiiciga ah oo ay ku sheegeen kuwo aan laga faa'iideysan somalilan ayay ku qeexeen maamul u helan sidii ay etoobiya ugu faa'iideysan lahayd kheyraadkaasi kadib heshiiskii dhexmaray baa lagu yiri labada dowladood oo ay ula jeedaan etoobiya iyo somalilan warbixinta oo asalkeeda kusoo baxday afka xabashiga ayay etoobiyaanku u tarjumeen afka soomaaliga iyagoo ugu dan leh inay ku mareen habaabyaan bulshada ku dhaqan gobolada waqooyi etoobiya ayaa mar kale waxa ay ku celcelinaysaa inay somalilan tahay goob istaraatiiji ah oo si fudud loogu geli karo marinka badda cas iyo kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira biyaha soomaaliya waxay sidoo kale soo xigteen wasiirka maalgashiga somalilan oo lagu magacaabo cabdirasaaq ibraahim oo ay wareysteen kaasi oo sheegay in maamulka hargeysa uu u baahan yahay in uu furo albaabo iyo waxa uu ugu yeeray fursado waaweyn oo lagu xoojinayo xiriirka xabashida waxa uuna yidhi waxaan ku dhiirigelinaynaa maalgashadayaasha etoobiya inay ka faa'iidaystaan goobta istaraatiijiga ah ee somalilan si fududna ku galaan badda ammaanka iyo kheyraadka aan sida la rabay looga faa'iidaysanna ugu faa'iidaystaan wasiirka u hadlay maamulka somalilan ayaa etoobiya u sheegay in haddaba aanay ka maqneen somalilan isagoo tusaale usoo qaatay dadka xabashida ah ee wejiyada kala duwan ku jooga magaalooyinka waaweyn sida hargeysa burco barbara zaylac iyo boorame waxa uuna yidhi hadda maalgashadayaal badan oo etoobiyaan ah ayaa ku howlan ganacsiyo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah oo kala duwan laakiin waxaan rajaynaynaa inay shirkado waaweyn yimaadaan oo ay maalgashadaan mustaqbalka ayuu yidhi wasiirku dhowaan dowladda maraykanka ayaa xasan sheekh soo gaarsiisay fariin ah in uu hoos u dhigo ereyada ka dhanka ah etoobiya ee ku aadan badda soomaaliya taasi oo ah luqad diblomaasiyadeed oo loogu muujinayo inuu faraha kala baxo heshiiskii muuse biixi iyo abey axmed ee lagu qaadanayo qeybo ka mid ah badda soomaaliya
dowladda federaalka ayaa admis iyo kiniisadda burundi ka codsatay inay masaxaan sawiro laga soo qaaday ciidanka burundi oo munaasabad ay ku xusayeen diinta kirishtaanka ku dhigtay dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan mid ka mid a culummada soomaaliyeed oo ka hadlay waxa ay muujinayso munaasabadda diineed ee ciidanka burundi ku qabsadeen magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka waramaya mahad cubayd
dowladda federaalka ayaa fariin codsi ah shalay u dirtay dowladda burundi iyo kiniisadaha waddankaasi oo faafiyey sawiro ay ka soo qaadeen kiniisad yar oo ugu taalla gudaha xerada ciidankooda ee magaalada jowhar halkaasi oo ay ku qabsadeen munaasabad ay ku weyneynayeen diinta nasaarada dowladda federaalka ayaa ka codsatay kiniisadda dowladda iyo atmisba inay masaxaan sawirada kuwaasoo dhalin karaa caro xoogan oo ay muujiyaan dadka soomaaliyeed sidoo kalena meesha ka saari karaa sheegashada wadaadaha dowladda federaalka ee ku aadan in dowladda federaalku muslim tahay ciidan ka shisheeyana aanay u imaan habdiimeed atmis iyo kiniisadaha burundi ayaa gar u arkay warka dowladda federaalka waxayna barahooda ka saareen sawirada laakiin beydka alfurqaan ayuu ku daabacan yahay ayadoo sidoo kale dadka isticmaalo baraha bulshada in badan oo ka mid ah ay sii baahinayaan sheekh cali cabdulaahi cabdulle sheekh cali katiin ayaa sheegay in codsiga ay dirtay dowladda federaalka uu ka markaati kacayo in bulshada soomaaliyeed baraarugeedu aada u sii xoogeysanayo hadda waxa weeye dadka horta muslimiinta soomaaliyeed maanta waxaa ka muuqanaya baraarug waa ilaahay mahaddi subxaana wa tacaala in badanna way fahmeen khudbada iyo kaartada loo soo degay iyo sida loogu soo duulo oo loo doonayo in diintooda looga dooriyo oo loo qabsado runti dadku waa baraarugeen waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala dacwadii iyo jihaadkii lagu waday intaas ayaa moodaa maanta dadku inay fahmayaan meesha wax u socdaan way dareensan yihiin laakiin nimankan waxa weeyaan rijada gaalada ayagu meesha keensaday ee gaalada ku haya oo gaalada meesha ay keensatay oo meesha ay ku hayaan ayagu hadda ma ogola in la fahmo ujeedka rasmiga ah ee gaaladan meesha ay u yimaadeen ila gaaladaasay u shaqaynayeen shalaba dadku ay fahmaan nimankan inay iyaguna la safan yihiin nimankan la socdaan warkooda la kashifo gaalada hadaskeeda caddaystaan waxaa meesha ka baxaya shaqadii ay lahaayeen iyo waxa weeye camiilnimadii iyo inay nimankaa dabadhilif u ahaayeen ayaa meesha ka baxaysa ayagii burundiga isku daaqad laga arkaya marka taasay xoogaa rabaan inay ay iska dabciyaan culayska faraha badan ku wajahan ciidanka burundi ayaa magaalada jowhar kiniisadda ugu dhex taalla ku dhigtay munaasabad ay ku weyneynayaan diinta nasaarada kuna muujinayaan inay yihiin ergo duulaanka soomaaliya ku metelaya dhammaanba ummadaha nasaarada burundeyska ayaa sidoo kale ficiladan ku kacaya ayagoo go'doonsan oo aan isku gudbi karin sidaa darteed ayaan sheekh cali katiin weydiinay wixii dhici lahaa haddaan lala diririn shisheeyaha
hadde haddii aan la jahaajiri lahayn fidnadu dhulka dhan waa camimi lahayd waxaa looga horjoogaa shirkiga iyo gaalnimada iyo kirishtanka waa aljihaadu fii sabiililah baa looga hortegaya wax lagu daminayaa laakiin taa haddii la waayo takun fitnatun fil ardi wa fasaadun kabiir wey meel kasta ayaa gaalnimadii iyo anshax xumadii iyo kadhaqan xumadii iyo wax kasta oo liwaadkii iyo zinadii iyo faxshigii ayay faafin lahaayeen gaalnimada banaanka sariik meeshaas magala dhexeeda mudan lahaayeen wax allaala waxay raaqbays ummaddan way gumaysan lahaayeen waxay kiristaaneeyaan iyo waxay laayaan iyo waxay gumaystaan iyo wax iyaga u hoggaansaman bay ka dhigi lahaayeen maxaa dhici lahaa adduunka dhan baa doorsoomi lahaa ugu dambayn sheekh cali katiin ayaa fariin u diray bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa waxa weye maanta waa waagi waa bariyey barqadii banaankaasay taallaa weli raayadiina waa caddahay gaaladiina raayadoodii iyo maaragtay mabdaoodii waa caddaysteenoo bannaankay soo dhigteen maanta waxa weeyaan waa la kala miirmay banaankaasay taallaa qofkii waxa weye waa la isira iyo waxbaa laga hoostaasiyey iyo shala dhihi jiray waxaasoo dhan maanta waa laga baxay waxaa la doonayaa dadku laba un weeyaan aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaguut faqaatiluu awliyaaa ashaytaan ina kayda ashaytaani kaana daciifa dhammaan dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in aayaddaas ku dhaqmaan ciidamada shisheeye ayaa waddanka ka dhistay kiniisado waxayna aaminsan yihiin inay liibaan ku helayaan ka hortagga shareecadda islaamka iyo laynta dadka muslimiinta ah sida ay marar badan sheegeen baadariyaashooda madaxweynaha dalka yuganda oo ah nin baadari ah ayaa laga hayaa hadal taariikhi ah oo uu ku sheegay inay yihiin nasaaro dhulka soomaaliyeedna uu yahay dhul nasaaradu leedahay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa